dhismo xarunto wasaaradda arrimo guda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddaha ay tiito burbursan oo dad shacabe iyo deganayan islamarkaasiitina meelo ku maqnayti shaqadii iyo bulshadan qobada jarti ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamse abdi bare iyo shiidhigii xarunta wasaaradda arrimo guda ee dowladda federaalk soomaaliya taasoo qayb ku ah dadaalada xukuumadda ee lahakanagow adeegyada muhiimka ah iyo tayeynta kaabyaalka dowladnimada ujeedkiiyo muhiimada lakuleeyashiidhikowka xarunta wasaaradda ayaa weliba ku hadlay wasiirka wasaaradda arrimo guda ee dowladda federaalk soomaaliya cali yuusuf cali mudane ra-iisul wasaare waxaa maanta farxad noo ah inaad dhagax dhigtid wasaaraddii arrimaha gudaha xarunteedii oo muddo soddon iyo afar sana ah adeegii u qaban qaranka soomaaliyeed oo halkaas waxyaabihii tacadigu qarankii horey uga soo gaaray ay qayb ka ahayd maantana boorkan quruxda badan oo muxuu ahaa halkan lagu soo dhejiyey oo aad dhagax dhigtay insha allahna aan rajaynayno xarigga inaad ka jari doontid aan muxuu ahaa halkan maanta u joogno waa xarun ballaaran waxay ka kooban tahay labaatan qol saddex hool saddex xafiis oo wasiirada ah oo iyaguna waaweyn oo v i b ah iyo muxuu ahaa badkeeduna waa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan mitir isku weer marka xaruntu sidaa weeye runtii waxaan aad iyo aad warku waa iska kooban yahay ugu mahad celinayaa mudane ra-iisul wasaare dadaalkaagii badnaa kii madaxweynaha iyo kii wasiirkii arrimaha dibadda ambaashator axmed macalin fiqi oo horey u ahaa wasiirka arrimaha gudaha oo la-aantiis aan halkaas wax soo gaareen dhammaan waa idinku ammaanaynaa natiijadiinnii iyo dadaalkiinniina maanta wuxuu keenay in la dhagax dhigo xaruntii wasaaradda ra-iisul wasaare ayaa hoosta ku hariiqay muhiimadda yeelata in xarumo dowladda iyo nagadan haano aan qalamaan shaqadaiyo adeegyadiiyo siyaayaan shacabka uso-oona ankabaagi dhammaan dadka ka sugan amaba degan xarumo dowladda in yoosada anka dhaqsiyaa badan iyo anku baxaan si markaasay tidlansey fursad reedlanka dhiso horumarinta adeegyada qaran waxaan u mahad celinayaa dadkii soomaaliyeed ee halkan ka guuray ee si voluntaryga uga guuray ayagoo u banneeyey doortay wasaaradda u banneeyey doortayna in si guud ahaan dadka shacabka soomaaliyeed loogu adeego sidii horeyba loogu talagalay ee loogu adeegi jiray aad bay u mahadsan yihiin marka waxaan sheegnay inaysan naga ahayn dhulka ha la banneeyo inaysan naga ahayn laakiin marka la banneeyo in dadka loogu adeego oo shacabkii loogu adeego inuu qorshuhu yahay marka maanta wata waa muuqata haddii xagga immigrationka la baneeyeyna waa asagana waa la dhisayaa wasaaraddiina maanta waa bilaabatay marka waa guul u soo hoyatay runtii wasaaradda iyo xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo si gaara degmada boondheere oo ay wasaaradda ay degayso ay marti u tahay marka taasna waa waa naga go-an tahay siyaasaddaas insha allah waa ku socon doonaa haddii ilaa yidhaahdo dowladda soomaaliya iyo weliba dadaalaanka jarte sidii reed anka dhisa lahayd tii xarumo danta guud ee si bulshada laanka ka adeegaa